إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay duleedka magaalada mahdaay ee gobolka shabeellaha dhexe howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ku dhowaad toban askari oo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo dhexdooda ah oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalka ah ayaa caddaysay in dhallinyaro eritariya tababar loogu qaaday qaarkood ay dhinteen haweenay wiil ay dhashay badda ku tuurtay burburkii dowladdii maxamed siyaad barre kadib goor ay badda marayeen ayaa iyagoo qaxaya buug ka qortay qisadaas malaayiin ruuxoo muslimiin ah ayaa la filayaa in sanadkan gutaan waajibka xajka cadeymo cusub oo la helay ayaa muujinaya in ciidamada gumaysiga yahuudda ay kor u qaadeen tacadiyada ay u geysanayaan dadka muslimiinta ah ee ku sugan magaalada alqudus ee dhulka barakaysan ee falastiin إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن
warkiioo faahfaahsan ku dhowaad toban askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay duleedka magaalada mahdaay ee gobolka shabeellaha dhexe warkaasi war kale oo ku aadan burundiyeeska ku sugan buurane oo la weeraray iyo howlgallo qorshaysan oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday weeraro qaar ka mid a khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha dagaal ka dhacay duleedka degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe waxaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka halka shan kalena lagu dhaawacay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maraykan ah oo isla socday oo halkaa dhaqdhaqaaq ka waday ayaa waxaa weerar kamiina u dhigay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaas oo ay ka dhasheen dhimashada iyo dhaawacyada soo gaaray askarta dowladda federaal diyaarado ayaa ku soo degay goobta dagaalka kuwaas oo qaaday meydadka ciidamadii ku dhintay dagaalka iyo sidoo kale kuwii ku dhaawacmay waxaana loo qaaday magaalada muqdisho dhanka gobolka gedo howlgal qorshaysan oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada baardheere ee gobolka gedo waxay ku dhaawaceen laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray maxamed qulqul iyo deeqow sidoo kale ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka buuraneh ee hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada dowladda federaalka ayaa ah kuwa u dhinta bilaa hadaf mar dhexdooda ayaa islaynaya marna waxay nafta ku weynayaan ayagoo la socda shisheeyaha waa mahadsantahay haashim cabdinaasir ayow kaasi ahaa ku dhowaad toban askari oo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo dhexdooda ah oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe mowdey ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in maalintii shalay dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay duleedka deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray ciidamada wada dagaalamay inta la og yahay waxaa dagaalka ku dhintay ugu yaraan shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka halkaa ay ku dhaawacmeen saddex kale iyada oona ay suuragal tahay in uu khasaaruhu intaa ka badan yahay ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dagaalka hase yeeshee maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaankani xiisad u dhaxaysa labada dhinac taas oo salka ku haysa isbaarooyin lacagobaad ah ay dadka ka qaadan jireen ciidamada dowladda federaalka ayaa marar badan isku laayay lacago baad ah oo ay dadka ka qaataan waxaana gobolka shabeellada dhexe uu ka mid yahay gobolada ay isbaarooyinka badan dhigtaan askarta dowladda federaalka kuwaas oo ay ku dhib qabaan bulshada isticmaasha waddooyinkaas dowladda federaalka ah ayaa caddaysay in dhallinyaro eritariya tababar loogu qaaday qaarkood ay dhinteen cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya dhalinyaro sanada ka hor dowladda federaalk ay u qaaday dalka eritariya islamarkaana ciidan ahaan loogu tababaray ayaa iminka dowladda federaalk ahi waxay xaqiijisay arrinkaasi afhayeenka madaxtooyada ninka la yidhaahdo cabdikariin calikaar oo ka qaybgelayay barnaamij dood ah ayaa waxa uu shaaciyay in dhalinyarada qaarkood ay ku dhinteen gudaha dalka eritariya tababarka laftiisa qaar baa ku dhintay qaar baa iskood isaga dhintay horey warar u soo baxay waxay sheegeen in dhallinyaradan laga qayb geliyey dagaalka dalka etoobiya islamarkaana in badan oo iyaga ka mida lagu dilay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo iyo saraakiishii la shaqaynaysay ayaa waqti dheer waxa ay qarinayeen xogta amaba macluumaadka la xiriira dhallinyaradan waddanka eritariya lagu tababaray kuwaasoo marka hore qaab qarsoodi oo loogu qoray gudaha xarunta sirdoonka dowladda federaalka ah ee magaalada muqdisho laakiinse markii xilka uu wareejinayay iyuu sheegay in dhallinyaradaas oo shan kun gaaraysa oo ciidan ay ku sugan yihiin dalka eritariya madaxweynaha iminka kursiga ku fadhiya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu u arkaa inay fursad tahay in kiiska dhalinyaradan aanu asigu lug hore ugula ahayn waxa uu doonayaa in wixii eeda oo ka yimaada uu dusha u saaro ninka asiga ka horreeyey farmaajo oo ah kan dhallinyaradan abaabulay islamarkaasina eritariya geeyey waalidiinta dhalay dhalinyarada ayaa marar kala duwan waxa ay dibadbaxyo ka dhigeen gudaha magaalada muqdisho iyagoo sheegaya in loo baahan yahay in dhallinyaradoodii raqdoodii ama ruuxoodii loo keeno laakiinse dalabkoodu ma noqon mid miro dhalay amaba jawaab ay ku qancaan laga siiyey haweeney wiil ay dhashee badda ku tuuftay burburkii dowladdii maxamed siyaad barre kadib goor ay badda marayeen iyagoo qaxaya ayaa buug ka qortay qisadaas mahadayaa soo koobaya nuxurka warkaas jinow ceynab axmed waxay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii magaalada muqdisho kala qaxday lix carruur ah oo ay dhashay waxayna sii tageen magaalada kismaayo halkaasoo ay dooni ka raaceen si ay u sii gaaraan dalka kenya doontii ayaa la burburtay goor ay u dhowaayeen malindi oo ka tirsan kenya jinow waxay halkaasi ku weysay labo carruur ah halkaay afartii kale u soo badbaadeen marka hore waxay ka sheekaynaysaa qisada shilka doonta iyo sida uu ku bilowday doonidii markay xilligaa iyo wakhtigaa ay maraysay badda maliindi u dhow ayay meel buur ah jiirtay annagu dad dabaal yaqaana waan ahaa laakiin aniga specially waan aqaanay laakiin dad badan oo dabaal aqoonin baa jira doonise weligay mana raacin mana naqaano jawiga badda iyo wuxuu yahayba dabadeed doonidii waxa weeyaan muddo ayay mataqaana nala nala nala herjadaysay oo marna intay controolkii ka lumay bay marna badweynta iska tagtaa marna way soo noqotaa xagga xeebtay u soo noqotaa haddaba maxay hooyadan samaysay markii ay doonidu qalibantay anigu lix carruuroo yaryar ah oo kow iyo toban jir u weyn yahay saddex jirna u yaryahay ayaan watay afar wiil iyo laba gabdhood bay ahaayeen markii doonidu ay qiqriiqisay dakhalka ayaan xariggiisa haystay wiilka yaroo saddex jirkaana waan xambaarsanaa yacni xambaaro fiicanna ma ahayne intaan dhabarka saaray baan masar aan watay iskula xiray ilaa maro iyo waxba ma arkaysid kuwa kalena anay haysteen hareerahay iga haysteen gabadha yarta oo wiilka ku xigtayna gacantaana ku hayay bidixda ah siday doonidii noola harjadaysay oo noola harjadaysay oo markay dhinac u dhacdaba konton qof baa daata labaatan baa soo noqda ama shan iyo toban baa soo noqda intii kale meeshay ku dhacayaane say noola harjadaysay ayay markii dambeeto ayay gudihii u dhacday oo ay degtay doonidii intaasi kadib waxaa dhacay shil kale marka markaa intaysan doonidu degin markaa herjadayso baan laba caruurteeda ka mid ah buuggaad ka akhrii doontaaye ay wiilka hadda inta nool ugu weyn iyo kan ugu yar curadkayga iyo inta nool inta kan ugu yar baa saxiimad caruurta iyo waayeelka lagu gurayey baan ku tuuray gabaritiinaa balkeen carruurta maxaad ugu dhegan tahay ay meeshii igaga riday markay ku ridayba dad nafla caariya ku booday saxiimaddii dhinaca kale isu rogtay anigu marka labada carruur waxaan si way dhinteen afartii kale anoo sidaa u haysta ayay doonidii nala degtay waxay ka sii sheekaynaysaa wixii intaas xigay markaanu hal cabaara sii socnay labada gunteedu waa dheer tahay ayaa marka dambe dee nafti kor noo soo qaadatay soo bixid aan saas u soo baxayey ayaa lugtayda cunuga yarka aha qabsaday fara yar yaroo waxaan arkay xagga hoose iga haysta gacantaan hoos ka geliyey waan soo qaaday waxaan arkay cunuga carruurta ugu yaraa inuu yahay dhabarkan soo saaray marka intii kale waa ka samre waa soo dabaashay laakiin wiilkii aan siday intaa hore oo ninka na sito wiilku wuxuu haystaa katiinadayda buugay ku qoran tahay yarka markuu gacantiisa ku duubmatay ilaahay ugu xirxiray baa koorihiina halkaa ruubadaydaa galay saddex jir haddaba dhaylo ah marka waxay u noqotay makaab inkastoo hooyadani taqaanay dabaasha haddana waxaa culayska wiilkeeda oo ila dabaalanaysay u dheeraa islamarkaana caqabad ku noqday nin dhowr iyo soddon jir ah oo aan dabaasha aqoon mar walbana iyada iyo wiilkeeda ku dhegayay rafaad badan kadib waxaa dhacday arrin xanuun badan oo sababtay inay wiilkeedii iska tuurto marna waan hunqaacaynaa marna waan gelaynaa saasaan ku soconaa cunugu wuu ooyaya marka horeto markuu xataa qabsado ninku abtiyow abtiyow abtiyow buu dhahayay markii ugu dambaysay oo dee aanu isku xakaaray oon xaal xaal noqonnay aan islimaan isbadbaadiyay saantuna dhibmi weeyeen hal mar baan kor u soo baxay waan hunqaacay neef baan qaatay salkii baan fadhiistay ninkii wuu isii daayay marka markaanuba sii socon uu isii daayay marka neefta markiiba qabatay inankii yaraa marka gacmihiisiba waxay ku maran yihiin katiinadii iyo timahaygii ilmihii yaraa waan farihiisii iska furfuray oo aan timahaygina u gooyey katiinadiina u gooyey saasaan dhinac kale uga baxay ilaa hadda faraha yararkaa ma iloobayo oon xasuustaa oon sida uga furfurayey timahayga marka halkaasuu ku tegay ninkaas jinaw caynab axmed ayaa waxaa xilligaas lixdeedii carruurta ahayd uga soo badbaaday afar ka mid ah halka ay geeriyoodeen wiilkii yaraa ee ay tuurtay iyo gabar yar hadda waxay ku nooshahay dalka ingiriiska iyadoo buug ka qortay qisadan iyada ah malaayiin ruuxoo muslimiin ah ayaa la filayaa in sanadkan ay gutaan waajibka xajka warbixintaas waxaa ka warmaya haashim cabdinaasir sida go-an waxaa la filayaa in acmaasha xajka ay bilowdaan toddobada juulaay ayna socdaan ilaa laba-iyo tobanka bisha martida raxmaanka ee sanadkan xajka gudanaya ayaana lagu wadaa inay booqdaan amaakinta muqadaska ah ee ka midka ah xarameynka ka gadaa laba sano oo xiriir ah oo ay arrimahaasi go'naayeen sababa ku aadan cudurka safmareenka ah ee coronavirus diyaargarowga xajka ayaa sanadkan dib u dhacay sababa ku aadan iyadoo wasaaradda xajka iyo cumrada ee maamulka al sacuud ay la soo daahday iclaaminta shuruudaha iyo qaabka loo imaanayo xajka taasoo ay baahisay may shuruudaha sanadkan uu soo kordhiyay maamulka al sacuud waxaa ka mid ah in xaajiga gudanaya xajka ay da-diisu ka yaraato lixdan iyo shan sano iyadoo sidoo kale dowlad waliba laga dhimay boqolkiiba afartan iyo shan tirada guud ee xujayda ka imaanaysa dalkaas marka loo fiiriyo wadamada caalamka islaamka waxaa farqi weyn oo xagga qaymaha xajka lagu aadayo laga dareemayaa wadamo badan oo ka tirsan caalamka islaamka marka loo barbar dhigo sidii ay ahaan jireen ka hor coronavirus waxaa loo sababeynayaa korarka qaymaha xajka lagu aadayo dhowr sababood oo ay ka mid tahay sarowkaca guud ee ka jira caalamka iyo maamulka al sacuud oo si iskiisa u kordhiyay dalkugalka sicir bararka guud ahaan ka jira caalamka lacagaha lagu bixinayo adeega dawaafka gaadiidka iyo wixii la midka ah lacago dheeri ah oo lagu daray adeegyada xaaladaha degdega ah iyo arrimaha caafimaadka canshuuraha laga qaadayo hoteelada ku yaala xarameynka oo la kordhiyey boqolkiiba shan iyo toban iyo tegidka diyaaradaha caalamka oo dhammaantood wax lagu daray ayaa loo sababeynayaa sar oo kaca ku yimid qaymaha lagu aado xajka ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada marka loo fiiriyo nisbada korarka qaymaha ku yimid xajka wadanka ugu badan waa lubnaan waxaana korarka ku yimid lagu qiyaasay boqolkiiba saddex boqol halka urdun oo ugu yarna ay noqotay korarka ku yimid boqolkiiba shan dalalka kalena waxa ay u dhexeeyaan intaas celcelis dadka ka xarmanaya gudaha dhulka uu ka taliyo maamulka al sacuud waxay ku xijinayaan lacag u dhexaysa laba kun toddoba boqol labaatan iyo sideed dollar ilaa saddex kun sagaal boqol labaatan iyo toddoba dollar halka imaaraadka carabta ay lacagta xajka u dhexayso shan iyo labaatan kun oo dirham ilaa lixdan kun oo dirham taas oo ka dhigan koror dhan boqolkiiba soddon iyo saddex ilaa boqolkiiba soddon iyo sideed marka loo fiiriyo sanadkii laba kun toban iyo sagaalka oo imaaraadka loogu soo xijiyey lacag dhan siddeed iyo toban kun oo dirham ilaa afartan iyo shan kun oo dirham qatar qaymaha xijka ee sanadkan wuxuu u dhexeeyaa siddeed kun toddoba boqol siddeetan iyo siddeed dollar ilaa sagaal kun laba boqol labaatan iyo shan dollar halka dalka kuweydna nuuca xajka muyasarka loo yaqaano uu dhanyahay shan kun saddex boqol toddobaatan iyo shan dollar halka adeegyada la siinayo xujayda hodanka ah oo ku baxayo lacag u dhexaysa toddoba kun saddex boqol labaatan iyo sagaal dollar ilaa sagaal kun toddoba boqol toddobaatan iyo laba dollar saldanada cumaan xaajiga duulimaadka ku tegaya magaalada almadiinatul munawara wuxuu bixinayaa lacag dhan laba kun sagaal iyo toban dollar halka qof ka tegaya magaalada jidda uu bixinayo lacag dhan kun sagaal boqol lixdan iyo lix dollar balse xaajiga safarka dhulka ah lacag dhan kun iyo shan boqol toddobaatan iyo lix dollar dalka yemen qofka waxaa sanadkan ku baxaya lacag dhan saddex kun afar boqol toban iyo lix dollar halka ka hor coronavirus uu qofka ka baxaya yemen xajka kusoo gudanaya lacag dhan laba kun iyo saddex boqol oo dollar dalka ciraaq xaajigu wuxuu bixinayaa sanadkan lacag dhan saddex kun afar boqol iyo konton dollar halka markii hore oo uu ahaa laba kun shan boqol soddon iyo shan dollar suuriya waxaa xaajiga ku baxaya lacag dhan saddex kun toddoba boqol oo dollarka maraykanka ah halka coronavirus ka hor uu celcelis ahaan gaarsiisnaa saddex kun oo dollar dalka urdun qofkiiba wuxuu bixinayaa lacag dhan laba kun sideed boqol iyo labaatan dollar halka sanadkii laba kun toban iyo sagaal oo ahaa laba kun iyo boqol dollar taas oo ka dhigan inuu ku yimid koror dhan boqolkiiba shan qarashka uu bixinayo xaajiga ka soo baxaya dalka lubnaan wuxuu sanadkan u dhexeeyaa lix kun oo dollar ilaa laba iyo toban kun oo dollar halka sanadkii laba kun iyo sagaalka uu ahaa laba kun iyo saddex boqol oo dollar ilaa saddex kun oo dollar taas oo uu ku yimid koror dhan boqolkiiba boqol iyo lixdan ilaa boqolkiiba saddex boqol tagliifada xajka ee masar qofka ka imaanaya waxay sanadkan gaarsiisan tahay afar kun saddex boqol toddobaatan iyo shan dollar marka loo barbar dhigo sanadkii laba kun toban iyo sagaalkana waxaa ku yimid koror dhan boqolkiiba soddon ilaa boqolkiiba afartan suudaan wuxuu sanadkan kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada qofkiiba bixinayaa lacag dhan afar kun lix boqol soddon iyo toddoba dollar ilaa lix kun laba boqol konton iyo sideed dollar waxaana ugu wacan kala duwanaanshaha gobolada dhaca dalka suudaan oo kala duwan maadaama qaarkood ay ku safri karaan dhanka badda halka dadka degan daarfuur iyo gobolada kalena ay ku qasban yihiin inay diyaarad raacaan libiya sanadkan xujayada kama baxayso wax lacag ah dowladda fadhigeedu yahay magaalada tribole ayaana sheegtay inay qasnada dowladda ka kafaalo qaadayso guud ahaan xujayda waddanka tunis qofkiiba wuxuu sanadkan bixinayaa lacag dhan shan kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal dollar si uu u soo gudbo xajka aljeeriya wuxuu qofkiiba dhiibayaa lacag dhan shan kun siddeed boqol lixdan iyo lix dollar halka dalka morocco uu qofkiiba dhiibayo lacag dhan lix kun saddex boqol soddon iyo toddoba dollar moritaaniya ayaana qofka sanadkan ka soo xijinaya wuxuu bixinayaa lacag dhan lix kun boqol iyo lix dollar warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caddeemo cusub oo la helay ayaa muujinaya in ciidamada gumaysiga yahuudda ay kor u qaadeen tacadiyada dadka muslimiinta ay u geysanayaan kuwaasoo ku sugan magaalada alqudus ee dhulka barakaysan ee falastiin warbixin soo baxday ayaa lagu sheegay bishii tagtay in maamulka yahuudda uu xabsiga dhigay dad ka badan boqol iyo sagaashan ruux oo falastiiniyiin ah isagoona burburiyey ku dhowaad lixdan guri ciidamada gumaysiga yahuudda ayaa sare u qaaday tacadiyada ka dhanka ah masjidka barakaysan ee alaqsa iyo sidoo kale dadka muslimiinta reer falastiin bishii juun ee lasoo dhaafay warbixinta waxaa lagu qayxay in ciidamada gumaysiga ay xireen laba boqol iyo shan ruux kuwaasoo ay ku jiraan carruur iyo haween waxay dhammaantood dadkan ka qabqabteen magaalada alqudus waxaa sidoo kale ciidamadani ay burburiyeen konton iyo sagaal guri oo ay ku jiraan xarumadan guud ah warkiisaa kaad kala socoteen idaacada islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waa inagaa intaa